waayahay akani waa go-a nineteen sixty waa barnaamijkii suugaanta waa qaybtii shanaad ee muxuu ahaay abaan maxamuud axmed cabdalle taasi oo isagoo had iyo jeer qeybaha kala duwan ee suugaanta noocyada uu tiriyo golaha kan nineteen sixty la wadaaga uuna had iyo jeer ka baxo websiteka golaha oo golaha nineteen sixty dot com iyo facebookada caawa bal hadda maxamuud qeybo kala duwan ayuu inoo hayaa oo kamida suugaantiisa waa dhagood oo weliba caawa idiin soo bandhigaya qeybtii shanaad ee suugaanta maxamuud axmed cabdalle soo dhawo maxamuud
waa mahadsan tahay dhagodow waan salaamayaa dhammaan akhyaarta golaha rag iyo dumarba waan salaamaya iyo adiga barnaamijka inoo daadihinayada marka hore raalligeli waxaan ka bixinaya xoogaa xabee baan leeya caawa laakiin waa insha allah ha waan isku dayaa sida ugu fiican insha allah codkayga inaa soo gaadsiiyo
maxamuud kaaba dhexgale waa ku ficlaan lahayd inaada ku balluuqayn gabyadabayada ee aad sidii caadiga aada midaha u tirin jirtay aad u tiriso haddii aad xaybsan tahay saas ugu raale baan leeyahay waa sax wey waa sidaan maaganahay waxaan rabaa maanta inaan idinku bilaabo sanadkii labada kun iyo labayo tobankii adigu wakti adigu november two thousand twelve ayaa nin anagoo in soomaaliya aanu asxaabnahay anagu wada joogna ayaanu waxaan soo qaadnay arrimaha soomaaliya iyo ma garanaysaa dowladda soomaaliya waxaasaanu ka hadalnay marka ninkan odayga magaaladu degan yahay oo nin dolcaare la yidhaahdo marka wuxuu igu yidhi warniyow soomaalinimadan aad ku daashay maxaa ku daba dhigay soomaali way kala tagtay mugta marka ninkii baan saa u eegay oo waxaan ku yidhi niyow adigu soo soomaali ma tiid haa buu yidhi soomaali weliba dadka wax kusoo bartay buu ahaa wuu kusoo noolaaday aabihii civil servicekii buu kamid ahaa marka ninkii adeenku iskaga tegayo marka adigu waxay igu dhalatay dareen maase la yidhaahdo dareen qaran marka isagii baan la hadlaya marka gabaygaas dareen qaran waxaan tusaaleynayay macnaha de balrti soomaalinimada anuu ka hadlayo kiizu waa la kala tegay iyo waa la kala gogo-ay iyo soomaali waa u dhammaatay waxyaabaha dadka qaarkood dareenkooda ku abuuran iyo kan aniga ii gaarkaa ay soomaali badan ila wadaagto ayaan xooga wax ka tusaaleynaya marka gabaygaas wuxuu leeyahay dareen qaran ducaalow haddaad duula garanaysid dubaaqayga waxay murtidu uga daroortahay andareesho maantana midkay dahatay laabtaydu soomaalidu dalquna weeye aan kala diboonayn dadkeennuna ma kala maarmayo waa uliyo deere dowlad weeye calalloon cid kale lagala doodayni halkaas macnaheed waxa weeye dowladda hadda meel joogta laga hadlay waxaa laga hadlayaa soofara intiga qaarnimada soomaaliya waddan soomaaliya adduunka ictiraafsan yahay weeye soomaaliya dusha raascatayd iyo ilaa dacalka kamboni dabka sayla iyo xeebta bari waama darafteeda dad weeyaan walaalaa dhammaan dhammiba duul mataanaah ninkii gooni waxu doonayo dowdar baa tahay dalku waa dalaan kala go-ayn daai nabidkiisa dadkeennuna ma kala maarmayo waa uliga diire sakanooyinkii dhacaba waa laga dawoobaa saabaan xigaali iyo kolon way suqumayaane carabka iyo labadiisa daabaan isdayn karine warahoy daa'iman taa gaarana deerka wada jooga afartaa daliilkiisa gabaydow ma ku hagaajay ma digsi iyo hawraari waa inay ku deeqdayen xaqu daalac weeye miyaan dacalka dhaafsiiye damiin baan wax dhaadayn kolkay talow dalun tahay damiirkii dhintaan laasinayn aakhiraa daran qarannimada duuggeedu waa duniya shaalkii isku duubni baa lagu noqdaa dowlad waafiyahay kolkan kala dine qoloqolada la isku daaweystay sidii duur shishabay bay hadeer daafta wada taalle walaalaha hargeysee la duday dakhar la gaadhsiiyey puntlandta dookore qalbigu wada dilaamayo iyo xabar duruufaha ka jira wasku wada dooc duulinimada loo baday kolkaan dooxnay qarankii duulba dhanu dameer raac sidii deero iyo caawle kenyaan dayuus iyo amxaar bayna daakhileen sidii dhaban in la himaalayo bahal kusoo duulay oo duubi weyn oo libaax dacay hilibkeeda sida daban nin lihi daayacoo bahal kusoo duulay oo duubi weyn oo libaax dacay hilibkeeda dugaagii kusoo shiray lafihii bay ku diriraane afarta daliilkiisa gabaydomu ku hagaajay ma digsi iyo hawraari waa inay ku deeqdaay xaqu daalac weeye miyaan dacalka dhaafsiiyey sidii dumar la wada qabo asay baan culaysiisay durbihii maseyrkii qalbigu cada dulaamayo dalandoolka soomaaliduna cadow ka diimoon deriskii ku nacab ayaa xantaa laga dabooshaayay waxay sii bixileyaan abdiis deriska derista nairobi meeshaasun bay usoo ordaa nairobi iyo abdiis iyo waa waxay noqotay wada iska furan shisheeyuhu duriga daabaxeen degantideedii dadnimo iyo baal-garasho iyo danta daacad odegeeda dee la madaxa aadmiga midaan dawga garanayna dariiquudha kolkay wada martay libin ku daashoon afartaa daliilkiisa gabaydnawma ka hagaaji ma digsiiyo hawraari waa inay ku deeqdaay xaqu daarac weeye miyaan dacalka dhaafsiiye calamada calamada calamada dirayska nafuhu daacad wada mooday wada diilninaha daarad iyo deyrka laga taago mare weeye aan damac lahayn iyo diroojiyaalahayn raggii calanka duukiga ahaa quruxda loo daayey u dagaalamee gobonnimada cadowgu baadushay miyay deeqsigii timacadiyo dayriyeen xalane sayidkii wuxuu gulf u dumay dooyada u qaaday dulmadoobe iyo beerdhigaba weerar ugu dahay duulaan gumaystaa inuu naga dulqaadaay maalintay dulaajeen darwiis daacadoo diriray diyaaradu iyo danabkii madfaca lagu duqaynayay dib bay uga shallaayaan hubkii loo diyaarsaday jarkinkii xorriyaddii ninkii doonayaa garane diirkii aswayl iyo qaran daanoobadidiis qof damiir leh baa garanaya doqoni waa mooge marka gabayga waxaa la yidhahdaa dareen qaran baa la yidhahdaa wuxuuna soo baxay labada kun iyo maxaa la yidhahdaa labiiyo tobankii uu ahaa gabaygaas marka waxa weeye waa gabay wadaniya buu ahaa waxaan rabaa inaan idinku xejiyo gabay kooban oo insha allah waxa weeye wuxuu daaran yahay cabdirasaaq xaaji xuseen ilaahu naxariiste dad badan baa yaqaanay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nin wadaniya u ahaa oo ku adag mawqifkiisa waana aqaana dhowr jeer oo aan brogaraam aan markaan viwada ka shaqaynayay aan sameynaya baan la hadlay gaar ahaan maraan barnaamij israel ka duulayay ayaan waxyaalo badan weydiiyey si daacadu igu warramay ma ahay nin iska maaragtay nin aada u culus buu ahaa cabdirasaaq dadkuna wada yaqaanaan marka geeridiisii gabayga ka tiriyo waxaa la yidhahdaa aarkii qaranka aarkii qarankeena cabdirasaaq waxa weeye ereygaasi waxa weeye wuxuu ugu qalmaa yani weelahaas macnaha ammaanta aan ugu waranayo waxa weeye wuxuu ahaa nin keliya markuu keliya maaha inuu maaragtay waddanka kasoo shaqeeyey wuxuu ahaa nin madaala ah qoraa aada ma garanaysa awxeel dheer buu ahaa oo arrimaha soomaaliya siyaasadda aada wax ugu qara marka gabaygan wuxuu leeyahay waa geerida cabdirasaaq kolka uu aliy kolka uu haliyey iisho oo ilka lagu awdo eheliyo xigaaliyo asxaabo ayaan mudane ajasha iyo geerida ku timid aarkii qarankeena udub qaran cabdirasaaq ninkii aada u garanayo urugiyo xanuun bay u tahay oo fareen galaye arladeeda soomaali weyn wow ahiyo wey mugdi baana awdow qalbigu waana oogsaday eebow albaab albaab baa ka jabay ehelkii soomaali niman eexdu saamayn qabiil lagu adeegtaaye afar afar iyo tobnaad buu ahaa geesi fool adage tiirkii afaafku ahaa qaran astayntiis qaran qaran qaran astayntiiye insaan eebbihii caabudo ceelka dheer abidi astaantii midnimadu ahaa odaygii soomaali arbihii cabdirasaaq allow yimi agtaadii adaa oofsado aadamaha mele ka oolsiina iridaha fardoosaan allow geli addoonkaaga eebow dunuubtiiyo ka mayd iyo dunidan eedeeda waanadu ikraankiisna faray nagu anfaca guula allow ururi soomaali waa sidan ugaa dhii eebow arwaaxdeeda qumi aamin naga yeelo eebow duryaadka u aflaxay inta ka ilaali allow noo adkee ooda way uubtay taladii gabaygaasina wuxuu ahaa gabaygii cabdirasaaq xaaji xuseen ilaaha u naxariiste aan gabaygaas aan ka sameeyey gabaygaana waxa weeye aqoonaan de cabdirasaaq intii aan la hadlayay magaranaysaa aan magaranaysaa aan aan ka ogaaday magaranaysaa halkay maaragtay dadnimadiisa iyo tixgelintiisa iyo siduu nin wadani u ahaa dee fasiraad uma baahan soomaalidu waa taqaanaa waxaan idinku xijinayaa gabay kooban oo ka hadlaya arrin dhacday oo ka dhacday magaalada muqdisho waxay ahayd sanadii hore gabadh yar oo shan iyo toban jir ah ayaa waxa laga aftuubay magaalada muqdisho waxaana kursaday ciidamada soomaaliya ciidamada dee soomaaliya ku magacaaban ee iska mooryaanta ah ee xasan magaranaysa madaxtooyada u shaqeeya marka gabayga waxaan kaga hadlayaa dhibaatada kufsigu leeyahay guud ahaan iyo gabadhaas macnaha dhibaatadii loo geystay iyo cadaalad daradii ku dhacday mar gabaygan wuxuu leeyahay waxaana la yidhahdaa geeri waa ka daran yahay kufsi gef weeyaan kufsigu lagu galdoo gabadh xijaabnaydee gubaho iyo gaasiro ayay habaryar goynteeda gabdhaheenna iyo taan dhaliyo caarka godobayn kii geystay naar buu ku geli goobta aakhiro ifkan kaan laga goyn mar baa laga gudayahay geeri waa ka daran yahay kusida guulamaan ahayn gudcurkii kuwii ugu gabaday midaan gugeed gaarin gaban xuura sabigay kuwii guurka ku xambaartay sidii gaan amxaada raggii gigayay jidhkeeda go-ayada go-ayada goortay ilmada gabax ka siinaysa gollaheeda goortay maryaha gacanta saaraysa nimankii garayskeeda jaray gooye hilibkeeda riximkeeda baynaad ku guday xididna gawsiiyey waa geeshashkii ciidamada gaarka loo diray waa guduuri tuutaha u gashaday gaada iyo gaada iyo boode mooryaan galluubtii kharribay goofkii huri waaye meeday dowladdii goyn lahayd xaqa guddoonkiisa afartaa dareen guba naftiyo laba garaystaan leh gamasigu lignaadiyo mariid gaadhay feedhaha dheh gelinyo iyo ciidii ciil gaxday oo laga garaabeen dheh dhaxay gumaad iyo xasuuq xamar ku gaaleene dhaxaa gurbood iyo haween lagu gaalibeeyey gudcadaaga dhaxaa la deli oday garboodkii hirligaanku dhaxu kaciyey gole nabdoonaay mooryaan gadoodiyo dagaal geeri badan keena dagaal oga guwaabay iyo qolo ku guuraysa gooriyo ayaan maatadoo gawrac lagu seemo kafuur duub gacmaha goyse iyo golahii qaaciido muqdishaay goleeyahay sharbaa kugu gedanaay goodkiiyo abeesadu adayg kugu gabraartaane nafsi soo gadaalbaxa hadmaad godan barwaaqoobi goormaa waxgarad ku arrimin guuldarrada baasha goorma cadaaladi golaha qoyskaaga goormaa lasoo qaban raggii gabanta naafeeyey waa geeshaskii ciidamada geerka loo diray gaarka loo diray waa guduri tuutaha u gashaday gaado iyo boobe mooryaan galluubtii kharribay goofkii huriwaaye meeday dowladii goyn lahayd xaqa guddoonkiisa gabayga waxaa la yidhaahdaa haddii ilaahay amarkiisa waxaa la yidhaahdaa kursiga buu ka hadlaya insha allah arrin ku saabsan gabdhaha maxaa la gabaygaas gabayo badan oo haweenka iyo raggaba dee macnaha way khusaysaa suugaantu laakiin arrimo badan baan suu kelxijinaya oo ku saabsan maaragtay waxyaalaha dareenka tiiraanyadale ay maanaha maxasta iyo maatada iyo arrimahaas ku saabsan gabayada ka yimaada ayaan insha allah isugu keendari doonaa gabaygan aan insha allah idinku xeshin doono waxaa dhacday maalin baan xafla tegey xafladda markaas gabadh yar oo ciyaalkii halkan yimi oo ma garanaysaa meeshan ku koray maraykanka ayaa lagu casumay oo ka gabayeysa waa soomaaliyeed gabadha af soomaali ma garanayso laakiin waxay garanaysaa af english english bay ku gabayeysa waxay tirisay gabay la yidhaahdo meeshii ka tirisay waanse yaroo gabay yar oo english ku qoran oo laya nineteen sixty afka ingiriisigana wuxuu noqonayaa waa two thousand ninenkii waxay leedahay in nineteen sixty we existed waynu jiray lixdankii in two thousand nine we are not here anymore maana waxa weeye waxay isu barbadhigaysaa lixdankii waxaynu ahayn maxaa dawlad lix maxaa la yidhahda maantana eber lixdankii waxaynu ahayn saan maantana saanaynu nahay lixdankii dad degan baynu nahay maantana qox waa comparison marka arrintii gabay baa igaga dhashay moogtahay gabadha gabay waa waa gabay la yidhahda nineteen sixty we exist jira dad google garay soo helaysaa marka gabay la yidhaahdo lixdankii dad jira baan ahayn oo aan gabadha kula hadlayo ayaan tiriyey gabaygaas wuxuu leeyahay gabadhyahay dareenkaa ku gubay way damqayaay damiir damiir naguma laabnayn tan iyo gunidilowgiiyo diirkiiyo laftuu beegayaa dhiigga deedameed hadalkaaga hadalkaaga hadalkaagu dacariya ka daran suniyo deebaaqe dirqashiyo xanuun bay igu kacay doogtii aan qabay dubaaqayga waa gubay sidii tuqunka naareede daliliyaan ka qaadiyo inaan diirto leel dhexeen dabuubtaydu dabuubtaadu waxay daarantaa ruux dareen qabe soomaali waa wada damiin daadus iyo liida darajiyo in magac doonaysoo duuba loo xiday shaydaanka duubsado khalqiga yar u dowlada dadankii qabiilku u dhigay laysku dabargooye diintii ilaahbaa beryahan laysku dilayaayo qaar qaxootinimo laasimi iyo qaar ku daba jooga qaar dulan walaalow u nool daa'in ka irdhoobay iyo qaar iyo qaar dilaalo dalkii dibad u ilgeeyey saddexdaa duday maanta tahay doqontii soomaali ciduu deernaxyee baabariye lagula daabaayo dulli weliba meeshiisibuu duraya dhahdaay lixdankii dad jira baan ahayn duul ismaamule eh maantana daleel baynu nahay daawo aan dhigane duugana allaa garan halkuu nagu dambaysiin waxba dacaray igu ooginiyo milil daboolaaye waxba qayrka inaan dib ugu halaha i dareensiine degmoy waa gartaa maanta inaad iga dulweydaaye wax ku daaray soomaalida daaha laga saariye dacuunka galay qaadiru yaa dawayn kare dhowgiisan inay wada maraan ducada aamin gabaygaas marka waxa weeye waa gabaygaas kooban oo dareenka ka jawaabayay gabayga labaad waxa uu khuseeyaa isagana waxa weeye waa nin oday ahoo caruurtiisii iyo reerkiisii halka ula soo qaxay oo dagaaladii soomaaliya kasoo qaxay oo dhibaato kusoo dhacday marka halka markuu yimid de waad garanaysaa carruurtii wixii ma garanayaan waa korayaan marka gabadhiisi waa isagoo xaajiyadiisa goorfiida la fadhiya ayaa gabadhiisii oo telefoon yar dhalaalayay wadataa oo goor dambay soo gashay guriga gabadh yar u dhalay marka gabadhii baa xaajeedii kusoo booday tiri naa xaggaa ka timi xilligan dee markaas tiri hoy meel ka iman waa kano marka odayga arrintiibu maaragtay gabadhi iyo hadalkiisa taagtaagmayo markaasuu wuxuu yidhi bal aan aabba soo fadhiisto markaasuu uga sheekeynayaa maaragtay bal horta meeshaasay ku yimaadeen halkan meeshanaynu joogno oo maraykana saynu ku nimi telefoonkan yar dhalaalaasataa aduu dhibaato ma qabtid laakiin wixii buu ka sheekeynaya marka gabadha gabadha faadimo ah buu waaninaya marka wuxuu leeyahay faadimo way dhamays baa tahay dheg iyo miisaan leh dheexol dheexol lix iyo toban sano jirto aan dhib soo marin alla dhowriyey aabbay ducan kuu dhafrinayaa ulug yeelo wanadan ku faro dheguhu yeyseegi adigoo dhabtii hooyada weli ku dhooldhoola oo dhexer sidaa tahay ku mara dhinaca geefteeda ayuu eebbe noo soo dhigay dhul aanan doonayn dhulka hooye waxaynu uga nimid dhoyga geli caawa dhololkayga ma aha inaan dabadu dhoofahay kuma dhiiranin abidinka inaan luyaalaay dalkeennaa dhisnaa oo ahaa midaan dhantaalooyne dharag iyo barwaaqa dhextil dhayda caanaha eh dhan kastaa u egsaba nimca dhoobayneed gebiy bulsho dhaqan wanaag luu lahaa oo isdheefsadaan maamul loo dhegtaagaa jiroo qaran ku dhaatahay dakhtariyo iskuuliyo daryeel dhowran baa jiray dhegta waaga waxaan aadi jiray shaqo aan dheerayn galabtii kolkaan soo dhacee daal dhanba ilaawo dhalad ehel iyo dersi aan soo dhoweyn jiray dhawaan dhawaaqaan maqlaa wuxuu ahaa dheeman iyo luule inagoo dharaa guri nagcayar dhacdiidna oo fiila dhaahiu qabtaa nabadoo dhoocaarna bitaduna inoo taal anfahodhiil walbiba buuxo ayaa ayuu amar dhacoo laysku galay xamar dhexdeediiy buu yidhi waa hadda muqdisho kasoo qaxay ninkaas ogow wuxuu ka sheekeeyaa dagaaladii hore dhamacdiiyo rasaastaa sidii roob usoo dhacay dhalfiiftay noqdeen dersidii dhaaxabadidoodi dhimbiilaa ku yaacaarnada dhuudhi baa galay dhiig baa darajada qulqulays suuqiya nagu dhowi cabsi baan la dhelfiye madfaca dhaladaqdiisii hurda dhinacaahurda dhinaca ligi waagay dhiiladiyo toosa wax dheeraa wax dheeraa qabiil dhuuntug wuxuu yidhi hurda dhinaca ligi waagay dhiiladiyo toosa dhaca tuugad iyo boobka iyo dhidarka mooryaanta wax dheeraa qabiil dhuuntug iyo dhac iyo laystaan goortii dhuunidaa iyo goortii dhuunidaa iyo wax badan gaajo lagu dheelmay goortaad dhabqalalowday baahi dhalan baahi dhugato aan baahi dhugatoonin goortaad habeen iyo dharaar oohin dhalan dhooshay ayuun baa sidaan kuu dhibtiro dhoolay soo qaxay dhexda maal u dhaxay baydhabiyo dhegarka waamooy dhagax quudana iyo dhunkaa dharaf kuleeleelka waayeel dhanqalan iyo caruur waaqla lagu dhaafay dhaayahaygu waxay soo arkeen dhowrkunoo malage dhiiladiiyo colaada ku fiday tan iyo dhoobley dhaab lagu badbaadiyey kolkay nabadi dheeraatay dabadii habaar waalid baan dhoolay soo maray dhafoor moordi kenyaana baan dheef ka saanyaday dhabatada sideeda xeryaha deerna loo dhigay dhamas baa dugaal noo ah hoy dhilmaanyo leh durwa iyo abeesaan rafiiq noqonay dhowr goore dhoorlaha libax reemayaa noogu soo dhacay waxa aan arow dheelmado dhooni kula raasi dhakal cayra waxaan lala sado badar kusoo dhaanshi dhufays dhufays sidan ku jiro waxaan lignaa dhoobadiyo aalka dhoolay aqooni inaad dhaxalo aydahay dhoofkii maraykan anigu uma dhegtaagayni kolkii uu dalkii dheeliye dhiilo dami weyday adna aad dhallaan nolol dhursiga noqotay dhaameelkan ayaan talo ku dhoobdhoobay inuu isaga dhul gaalaaday rabbi kama abaaldhicino way dhaqa ilaahay inkastoo dhulkii tagahayoon gacal ka dheeraaday inkastaanu hoy dhookriga david wada joogno kolkii aan ku dhehdaa farxadii igu dhammaatahay nebigay calaysatiyo iyo wiyi dhowrta iyo jiica ama dhumuc golool yeeshayoo damal iyo damal ka dheeraaday aaboy mid kula dhalana gebi hooyo may dhalin daljacaylka waa waalidun dhamamaxiisiye gabayga marka waxa dhamamax waalid baa laydhahda daljacaylka waa waalidun dhamamaxiisiye dhaqankaaga iyo diinta iyo dhowro sharafaada dhadig hooyada kaga dayo eedyar ha u dhaafin afkeenaan dhaliil iyo lahayn afkeenaan dhaliil aan lahayn dhaxal ma guuraane maandhay cilmiga dhigo adoon dhuumanin tawxiidkabu odagiyo marka gabaygaas waxa weye waxaa la yidhaahdaa dhamamax waalid waa nin waaninaya gabadhiisi buu waaninaya halkaas markay marayso waxaan rabaa inaan inaan insha allah aan iswada raaciyo waxa dhan gabay gabay gabayo kooban oo oo maxaa la yidhaahdaa ka hadlaya soomaalida iyaga laftoodu ayaan doonaya inaan ku daro gabaygan waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka hadlayaa qolyahan waxaa jira isimada soomaalida waxaad moodaa waxaa ku dhacay sicir barar sicir barar baa ku dhacay ilaa iyo waddanku shan iyo labaatanka sano dagaalka ku jiray waxa weeye de malaha waxaan umalaynayaa dhowr dhowr boqol oo isin baa soomaalida kusoo dira haddii dhowr kun bahaynba marka laba arrimood buu gabaygani ka hadlaya garaad ama isin ama maxaa la yidhahdaa suldaan ugaas in lagu gefay ee tiirarkii soo jireenka waxaa kaloo soomaalidu u gashay ereyga liya madaxweyne madaxweynaha ereyga le soomaalidu qalad bay ka saameen iminka madaxweynaha waddankan ku jira marka gabaygan wuxuu ka hadlayaa ee labadaas magaranaysaa tiir in soomaalidu ay aada ugu gaftay wuxuu leeyahay sharaftii maxaa laga galbaday gebi la weydaartay maxaa gucur garaad loogu wacay caana lagu gacshay maxaa geelal maxaa geela loo qalay adduun golaha loo waabay gelbiskii maxaa gaadhi bilangurada loo saaray maxaa shaalka lagu lagu gijiyo koofi lagu gaadhay maxaa gorada ubax loo suro gacanta loo taagay maxaa lankruuser oo hantiyo guriga loo geeyey maxaa geyiga soomaaliyed ceebtu wada gaadhay maxaa magacyo gooniya xishood geedka lagu laalay garaad iyo madaxweyne gaar loo gef maalmahan marka garaadka garaadkii iyo madaxweyne ayaantan waxay noqdeen wax loo wax loo gefay bay noqdeen waaya waxaan doonayaa inaan insha allah ku daro gabay kooban insha allah oo ah wuxuu ka hadlayaa isaga laftu waa gabay wadani ah marka insha allah isagaa isfasiraya waa af soomaali un mid walba sharax kama bixin karo marka gabaygan wuxuu leeyahay gabay mihindiskii tegiyo maqadimkii siiye milgaduu lahaan jiray haddii meesha laga waayey mugu hadalka quruxdiiyo kolka halkaad mariso weedhaada maana lumay maqaar weladii hadal maqan nin baa igu yidhi maxaad u gabiyo weyda ayaamahan marka ninkaasaan la hadlayo oo aan gabayga aan leehay warni gabaygii dadkii dee af soomaaligii way hilmaameen oo gabaygu qiimihii uu lahaan jiray malaha saas way gabaygu marka waxay gabay mihindiskiisii tegey iyo maqadimkiisii milgaduu lahaan jiray haddii meesha laga waayey mugu hadalka quruxdiiyo halkaad mariso weedhaada maana lumay maqaawir leedii hadal maqaan waaye dhaqan laga masaafuriyo dadkeer tobanka meelooda waa meehan uu gabay haddaan muuse ay qaban naflahani afka imaansadaan naflahani afka imuhanayaan maanku heli waaye wax haddaanay ugu miisaneyn eraye aan meesho so inaan masluunahay dadkan igu malayn maayo malaayiinta aadami adduun maalin ku abuuray meelaad ugu hagaagtaa jirtiyo duur mas-uuliyeed micnaha dowladnimo duul baashoo seegay marinkeeda soomaali magacba ugu baxay maqane joogtoy calankii macruufku ahaa meela laga waaye maryay soo tasheen aan lahayn muniya taariikh madaxweyneyaal boqolaha baa looba kaabsaday macno soo kordhana maanan arag macatab mooyaane aad bay ugu fidhisaa christianityga iyo shiicada soomaaliya haddiidaan ogeyn aad bay ugu fidhisaa intii dalku burburay dhulku aarku mayruufi jiray yaa atoormirane raadku mudmudaya halku maalin weyn maraya makhluuqaadkii arag hawshada magacuyaalka margabada wuxuu leeyahay halkii raggii soomaaliga la yaqaanay madaxweynayaashii raggii aararka libaxyadaha meeshay mari jireen ayaa waxa arkaysaa mid jeelgiisuba maalaa yacni wax lagu leeyahay madaxweyne hebel oo isagaa tegay cilimo soo dhaweyno security intuu hayargareeyo oranaya waxay soo dhaweeyey secret secret agent maxaa la yidhahdaa security secret service afarta amadeeya waxaan midi ka raacsiiyey maandeeq niman maalin jiraha iska maamulo eh amarku maryuu soo dejaba waa mid meel mare maryuu waad garanaysaa maryu waa amxaar wixii ninka amxaarka yidhaahdo waa soconaya amarku maryuu soo dejaba waa mid meel mare kol haddayni may odhan karayn malis wuxuu doono marka malis baa noolaa mug dabacoodba iyuu naga hortaga maydha sharaftii gabaygaana wuxuu ahaa gabaygaas maxaa la yidhahdaa ka hadlayey waxaa la yidhaahdaa wuxuu tusaaleynayay maaragtay soomaalida macnaha naanaysaha ugu baxay oo waad ka garan kartaa maqaano joogta soomaalidu waa dad maqanoo jooga marka si loo eego marka insha allah waxaan aan ku gabagabayn doonaa tixdan insha allah tixdan laanimaan saaxiib nahay baa insha allah ku halqabsanaya oo ka hadlaya maxaa layaha wadaniyadda insha allah marka wuxuu leeyahy cabdow gabayga quraxiisu waa qaabka loo dhigo ee qiimihiisu qaafiyada iyo qirada weeyaan qaayaha waxau yeelaya waa qisada guude qowlkan ku fur ayaanu noqon qaad cun hadalkiisa qofku markuu qaad cunaya haddii aad xushaat wuu ilaabaa mogta qalbigaaga qaybsii tixday qabartay laabtayda soomaalidu qaraaba iyo xidid war dad qaybsi leh qabiil waa khasaare iyo xasaro qiimo ugu ol soomaalida qar dheer buu ka qubay hayb haybu kala qaaday qolqol buu ku kala xiday gebii kasraj iyo cawse kasraj iyo caws waxay ahaayeen laba qabiil oo yuhuuda oo deganaan jiray magaalada madiina la yidhaahdo marka waktigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa dhex maray si filwoora isku badheen intii dambena carabtii baa israacisay okay okay waxa weye qolqol buu ku kala xiday gebii kasraj iyo cawse qaraabuu culeysiiyey iyo rahan qaboobaaye qaxar buu dhex dhigay derisadii qoonsigii badaya inkastay iskala qaado oo qaarba dhan u jeedo qaboonana ma kala maranto waa isku qoofana qaabka gabayga qowlkii abwaan qodobo suugaana waxaan ugu qastayay maanta waa qarankii raacday iyo soomaali qaabkay tahaan la qandhanayaay qamuyo iyo ciilba ilmadu qabax aan qabax ka siiyaaye qaayaha lumi iyo gobonnimadu qaranjab weeyaane quwadaha shisheeyaan kuwa uba qabaanaya qayrkood ka hadayaan kuwa qarankii naafeeyey soomaali qoys qoys ka dhigay qoonis wada qoonis wada eeday qabri dheer ku riday calanka yagi qoodhu ilaaftay qorshahoodu yahay qayb iyo qaa'id waa aniga waa kuwan dee balaayd anigu maamul goboleed baan haystaa anigu madaxweynaan ahay waa xasan iyo wama adraaka wixii lagu dara ku qadhaafta exdi iyo dulmiga iyo qabaylaysi madaxweyne qiimila dunidii qeexi kari weyday madaxweyne la garan waayo macnihiisu xambaarsan yahay soomaaliya ayaa ugu risay dunida qarqariyaa casharaftii ka dilay qarankii soomaaliya waa kuwii khasaaraha u horkacay qoomamka hore waa kuwii khasaaraha u horkacay qoomamka hore qolyihii burburay oo ilaahay burburi macnaha ilaahay amarkii burburay dee hogaan fiican mayn ahaan jirin marka kuwani waa kuwii oo kale wey naga qabo ilaahow adaa qaadiroo jiray marka gabaygaasina intaas buu ku kooban yahay insha allah waktiguna waa gaaban yahay maanta intaasaan insha allah aan ku xidhayaa until otherwise dhagoodow waayahay allayreetaas meel fiican bay ka digta waa qeybtii shanaad iyo noocyada suugaanta ee hadiyo jeer uu kooxa nineteen sixty la qeybsado abwaan maxamuud axmed cabdalle aad iyo aad aad baan umahadsantahay boqolka waa kusoo kusoo dhaweynaa maqaybta dambe iyo saara dhiyaatametaabinayaa sabtiyaha ayuu baxaa waa barnaamijka suugaanta aad baan kuu salaamaya